magaalada garowe ayaa lagu qabtay tababar lagu baranaya anshaxa iyo waajibaadka shaqe ee garsoorayaasha iyo xeerlaalayaasha xubnaha loo qabtay tababarka ayaa ka kala socday degmooyinka puntland farxaan xuseen maxamed iyo ismaaciil cabdulaahi oo ka mid a macalimiinta bixinaya tababarka ayaa ka warramaya muhiimadiisa
qorshaha waxaan ugu talagalay laba barina inaynu anshaxa garsoorka iyo hufnaanta iyo dhaqanka wanaagsan ama suuban ee garsoorka aynu labada bariyo hore qaadanno sidii ballantu ahaydna maalinka saddexaad aynu ka dhiganno jilid soo xiise ma lahayn jiliddii maalinkii dhaweyd jilid kaliya ma aha presentation iyo waxaynu isku dhex daraynaa practice oo ah maxkamadaynta processka maxkamadaynta from a to z ilaahay idankii marka soo dhowaada mar kale waa qaybtii labaad baynu isugu nimayla tahay maanta anshaxii iyo wixii laga doonayey ama garsoor garsoorka laga doonayey ama ha ahaado garsoore ha ahaado qaadi ah ama xeeryaalin ha ahaado ama howlwadeenka kale xataa dhammaan waa la wadaagaa waxa la yidhaahdo akhlaaqiyaadka waynu wadaagnaa oo gaar ahaan cor of conductiga hadda puntland waagii la sameeyey wuxuu ka dhexeeyey garsooraha xeerilaalinta mxuu ahaa qareenka howlwadeennada intaasoo dhan wuu ka dhexeeyey marka waxa weeye qof walba doorka uu leeyahay inuu qaato waa aynu ku waajiba aynuna ka faaiidaysano aynuna kala faa'iidaysanno ma ahidin arda wax la barayo waxaad tihiin dadkii khubarada ahaa oo aqoonta iyo waayo aragnimada iyo weliba dhallinyaronimada intaba raggii baa tihiin marka idinkana waxaa rabaa in wax laydinka helo annagana wax nala ka helo oo aynu saa u kala faa'iidaysano insha allahu tacaala si kastaba tababarkan ayaa wax badan ku kordhin doona tayada garsoorayaasha iyo xeer ilaaliyaasha loo qabtay